zakariya cumar aad baad u mahadsan tahay ku dhowaad saddex boqol oo ruux ayaa shuhaada ayaa dhaawacyo ku noqday duqaymo saacadii la soo dhaafay ka dhacay qidaaca ghaza guri ku yaala xerada albureeji ee dhaca bartamaha qidaaca godoonsina ghaza ayay ciidamada saynad yuhuuddu ka geysteen duqayn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqayntaasi ku sheegay dad gaarayay ilaa iyo koob iyo toban ruux shacab ah badankooduna yihiin dumar iyo carruur halka sidoo kale ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan waxay sidoo kale ciidamada saynad yuhuudda afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay geysteen duqime kala duwan oo ay ku shahiideen sagaashan iyo lix ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen laba boqol toban iyo afar ruux oo kale iyadoo sidoo kale ciidamada gumaystaha yuhuudda ay xasuuqyo kale cayna ka geysteen meelo badan oo ka mid ah marinka ghaza sahaynad yuhuudda ayaa duuqaysay xarunta cilmi baarista sayniska ee dimashik wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa shaaca ka qaaday in diyaaradahooda dagaalka ee duqayn aad u xoogan la beegsadeen xarunta cilmi baarista sayniska ee ku taala xaafadda almarkasi ee dalka dimashik wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in dab xoogan u isqabsaday dhismaha la duuqeeyey iyadoona qaraxyo waaweyn laga maqlay inta badan magaalada duqaymahan ayaana imaanaya ka gadal markii ay magaalada dimashik gacanta ku dhigeen kooxa kacdun wadayaasha suuriya islamarkaana waadan ka galay marxalad cusub shacabka suuriya ayaana dabaaldegyo farxadeed ka dhigaya dalka dibaddiisa iyo gudihiisa intaba guud ahaan muslimiinta ayaana ku faraxsan dhicitaanka nidaamka bashaar al asad ee dhibaatada faraha badan ku hayay shacabka sunniga ah iyadoo dowladaha reer galbeedka iyo kuwa carabta ay sheegayaan in isha ay ku hayaan waxa ka soconaya suuriya goobaha laga raaca tareenada ee dalka ingiriiska ayaa korontada laga jaray maanta malaayiin ruux oo ku nool dalka u k ayaa looga digay inay ku jiraan goobaha xidhan iyadoona korontada laga jaray meelo badan oo ka mid ah goobaha laga raaca tareenada sababa ku aadan duufaana laga cabsi qaba inay halkaasi ku dhuftaan wakaalada wararka ee dalkaas ayaana waxay warinaysaa in degniinadan deg deg ah lagu dhawaaqay waa berigii hore maanta oo sabti ah sidoo kale wadamo badan oo ku yaala yurub ayaa iyakuna korontada laga jaray iyadoona laga cabsi qabo duufaano xoogan wakaalada wararka ee jarmalka ayaana waxay warinaysaa in ku dhowaad labiiyo toban kun ay maanta koronto la-aan yihiin dhanka kale waxaa hagadgalay dhowr iyo toban duulimaad oo maanta ku qornaa ugu dambayntii weeraro xoog ku galla ayay ciidanka saynad yuhuuddu ka geysteen deegaana ku yaala daanta galbeed iyo magaalada barakisna al qudus ee gumaysiga yuhuudda ku jirta maanta oo sabti ah ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay weeraro kala duwan ku qaadeen deegaana ku yaala daanta galbeed ee ku jirta gumaysiga saynad yuhuudda ciidamada yuhuudda waxay weerar ku qaadeen tuulada nebiyu saalix ee ku taala galbeedka magaalada ramallah waxayna halkaas ka geysteen dhibaatooyin kala duwan oy kula kaceen shacabka reedka halkaasi ku dhaqan waxyeelo kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac yaana la soo warinaya tan iyo subaxii hore maanta ayaana waxaa sidoo kale toban ruux falastiiniyiinna lagu xidhay deegaana ka tirsan daanta galbeed iyadoona goobo badan oo ku yaala magaalada barakeysan alqudus ayay mustawdiniintani ka kiciyeen dab aad u xoogan wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa